waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali hal asaasay bisideedaad sanadkii laba kun iyo shan iyo toban marka ulajeedadiisana waxaa weeye dhalinyarada iyo iyo bulshada dhammaantooda inaa maaragtay waxaa anaga noo fiican inaan maaragtay ka wada shaqayno oo maaragtay ina so soo jiidana dadka indhahooda soo jiidana wax alla wixii positive oo maaragtay indhaha dadka soo jiidana inaan qabano wada jir
waa gartay marka sida magaca ka muuqata global peace xagga nabadeynta ka shaqaysaan miya macno xagga xagga nabadgelyada haa inaa xoog saano xagga nabadgelyada nabadgelyadana ma ahane dhigaal socdo kilaxmeeyeen nafsadaada nabadgelyada iyo iyo maaragtay xataa waxaa weeye nabadgelyo waayo marka waxaa xoog saaraynaa nabadgelyada nabadgelyadana waxaa keenaysaa xasilnooni oo maaragtay dadka dhan ku wada degan yihiin oo maaragtay farxad iyo maaragtay iyo dadka dhan oo iswada jecel waa gartay dalka saan u fahmay wax yar baad joogtaa hadda toban sano marka loo barbardhigay soomaali badan marka maxaa kugu dhaliya urur noocaan oo kalea inaad aasaastay walaal horta saa ognaho anaga wadankan waxaan ugu maanay wadankaana waxaana kasoo burburiyey digaalo baa burburiyeen ilaa hadda wa socdaan marka waxaan u arkay waad aragtaa waagaan aniga dhalanay ilaa xilligan waxaa socdaale qaraxyo isdawayaal ilaa hadda waa socdaan ilaa shalay tata dhaceen marka waxaasna waxaa keenaya dhalinyaradana iyo waxaa wax ka bedeli karo dhalinyaro waaye marka aniga dhalinyarada dhan inaan u fikirno waaye si qaaska wax looga qaban lahaa arrintaan oo maaragtay loo bedel lahaa oo si fiican loogu bedel lahaa dadka dhan maaragtay hal gools ay ku yeelan lahaayeen waa gartay abaalmarin baa lagu siiyey shaloo ahayd australia day bal abaalmarintaas waxay tahay iyo waxaad ku mutaysatay ha marka abaalmarinta waxaa weeye waxaa la dhahaa achievement award aa la dhahaa qof kusa lama siiyo qofku marka commitida australia day uxil saaran u arkaan inuu maaragtay mutay unbaa un la siiyaa marka dhalinyaro badan baa maarata iskula jirno ay soo qaadeen commitida saa inoo sheegeen markii dambena waa lasii barbadhigay waa lasii barbadhigay markii dambena anay u arkin inaan inaan u qalmo saas baa liigu siiyey sababta liigu siiyana waxaa weeye inaan qabtay wax aada iyo aad bulshada u baahneed inaan qabtay loo arkay oo maaragtay aada iyo aad loogu baahnaa oona maaragtay kuna muujiyay shaqadii badan oon geliya waa garta abaalmarintaanu marka ma kaa caawineysaa inaad sii laban laabto hawshii hore aad waday aada iyo aad aada iyo aad dad badan oo maaragtay ku jiro siyaasadda dad badan oo maaragtay oo kamid dawladda xagga madaxda dad badan baa ila soo xiriiray dad badan baa maaragtay waxaala waxaan doonaya inaan bulshada uqabto diyaar ileh oo hadda ay leeyihiin maaragtay waxaala waxaa doonaysa noogu imaawo contact numberooda iyo ciwaankooda waxoo dhan ina wada siiyeen marka aada iyo aad baa iga caawin doonta saan filaayo iyo maaragtay ururka dhammaan waa gartay dalka toban sanaad joogta saaad ii sheegtay marka australia day adiga maxay ku tahay maxay kuula macnata australia day dadka ninba sub baa u fahmaa marka dee dagaaladii kasakow waddanka markii la xoogay kasakow hadda inta ku nool iyo maaragtay iyo inta aboriginalka ka ahayn kolleyda waddanka wixii loo wada imaaday waxaa weeye in maaragtay lagu lagu wada noolaado faraxta in lagu wada noolaado marka waxay ilatahay maalin aada iyo aada u weyn oo waddankana maaragtay qiimo oga leh meel kasta oo la joogo adduunka dhan laga laga aqoonsanyaho waa garta maxaad ku tilmaami lahayd waxa ugu weyn oo australia ay uga duwan tahay dalkii hooyo aad ku dhalato soomaaliya australia waxay uga dinka tahay horta annaga horta waxaa dhibaatada haddana haysato soomaaliya waxaa weeye horta dhibka horta jiro waxaa waa qabiil qabiil waxaa la dhahayana adduunka horumar laguma gaarayo marka waxaa weye markii madax la dooranayo qofka qualitygu leeyaho waxyaalaha maaragtay loogu malaynayo inuu dadka wax u taraayo in loo doorto ina qabiilkiisa loogu dooro halkaana de waa taqaanaa qofka haddii la fahmi waa afkiisa waa waxaa weeye jegada ukadh ka dhacaya tobankii sana hadda la joogay aniga joogay waxaan soo maray ilaa shan madaxana soo martay waayo markasta qofka oo afkiisa la fahma waa waa laga qaadaya marka soomaaliyan hadda dhibka ka jiro waddankana waxaa weeye waa un qabiille marka qofka looma fiirinayo leadership ma leeyahay quality ma leeyahay oo leadership ma leeyahay uma qalmaa horta meesha qofaan u qalmeyna marka hadduu meesha saaran yahona wadanka dhan wuxuu noqonayaa meel ma gaarayo marka dhallinyarada ma wax ka bedeli kartaa iyadoo iska wax bartay oo quality leadership leh
waa gartay dhallinyarada adoo kale ah oo hadda dalkii ka soo dhoofay oo ka soo maqan oo australia degan weli ma ka warhaysaa mase eegtaa soomaaliya sida ay tahay iyo waxa ka socda mase ku tala jirtaa dhibaatooyinkaas aad sheegtay oo hadda qabiilku ka mid yahay inaad dhallinyarada adigoo kalea wax ka qabataan mustaqbalka
kulleyto maaragtay saan sheegay ururkan laba sanan buu jiraa sida u badan hadda sanadkan dalsoo dhaaf ma xuquuqi qabanay marka hadda ka bilaabato waxaan doonayna inaan la shaqeyno cid alla cid doonayso sida anago la ufikireyso inaan la shaqeyno waxaan soo dhaweynayna cid alla cid sida anaga ufikirayna ufikireyso ina inayna soo maaragtay nalnal iswada shaqeyno waayo iswada shaqeys hadaa iswada shaqeyno maa meel ku gaarayna le haddaa lakala socdo meel lama gaarayo marka iswada jir ayaan wax ku wada qaban karnaa hataa waxaan bulshada dhammaantooda cid alla cidii hataa waxaan ku dhex jirin programmisaana ku dhex jirin hataa wax way ka qaban kartaa maxaad is leedahay waa ugu wen yihiin waxa ilaahay hadda intaad joogtay australia aad ka baratay oo la geyn karo dalkeeni oo waxa looga qaban karo dhibka dalkii ka jira horta sida he- heedaha samafalka badi sameeyaan maxaa weeye dadka horta qofka waxaa weeye inuu horta bilaadanimo leeho inuu horta qofka inuu naxaayo naxdin leeho maaragtay wuxuu isaga haysto sida qor-aanka noo sheegay maarata waxa adi jecesha walaalkaana la jeclaa marka wax alle waxaa adi awoodi karto lacag la diray oo maaragtay dalka hooy loo diray waxba maanta waxba ma tarayso waxa wax tarayo lacagtaa maanta waa dhamaanaysa ninkii hataa lacagta u dirta saa walaada u socdo ayaa maxaa lagu leeyahay maxay ahayd waxaa qarxay banbaa qarxay nin walaalkiisaana saa yeelaya marka muhiimadda waxaa weeye horta inaan maaragtay ka wada shaqeyno saa nabadgelya aakharana waa la dhimanaya dadkaan dhan waa la wada dhimanaya marka dee waxaad u malaysaa dadka diintaba inay u qaateen wax aad iyo aad u fudud oo laiska ilooba hataa ilaah hataa laiska ilooba maarata waxa dadka waxa sameynaayo waxaad u malaysaa inaan dhiigba lahayn bu maaragtay hooyo wa dhalin bu marka dee horta nabadgelyada muhiim ah nabadgelyada number co maaragtay marka kadibna dee wax waxa bulshada loo qaban karo in loo qabto marka hore laakiin nabadgelyada in xoog la saaro kadibna cid kasta maxay ahayd waa waa irsaaqada ilaah uu sahlaayo maarata hataa rooftiga hadda lagu jiro droutka faraha badan oo waa laga baxaya tobankii sano waddanka aada joogtay qurba joogta aada australia ugu timid oo kaasoo horreysay oo waqti badan dalka joogtay markaad fiiriso aragtay siday u nool yihiin iyo siday dalka u joogaan ma jiraan waxyaala aada is leedahay way fiicnaan lahayd inay wax ka bedelaan oo aadan filayn oo aada islahayd sidaan inay ka duwanaatay ahayd mase jiraan waxyaalo wanaagsan oo aad ku aragto aada is leedahay alila arrin fiican bay dhinacaas ka sameeyeen walaal haa waayo waxaad arkaysaa maxaa weeye qof wax fiican qabanayo khaasata aniga aniga ma ahan laakiin waxaan dhihi karaa cid kasta hadda waxaa loo badan yahay businessa loo badan yahay australia cidi ku nool dadkii qurbaha mar hore soo galay ilaa ciddii hadda gadaal kasoo gashay hataa businessa loo badan yahay marka de waxaad arkaysaa qof qof kale dee wixiisa maxay aheeday daacyeena marka horta waxaa weye qofka inuu maarata qofka walaalkiisa kale inuu kuwa faraxsanaado wax kasta qofka sameyn taageer la sameeyo qofka inaad taageerto qofka walaalka haddaad taageerto meel buu gaaraya haddaa laakiin taageer waaso dhacdo waxaan ma samayn kartid iska dhaaf waxaas waxaan ma samayn kartid iska dhaaf waraxan muxuu ku falaya waxaan marka de waxyaalahaas waxaa moodaa inay qofka hoos u dhigayso niyadiisa aniga hadda wiig ka hor waxaan ka imaada waxaa liga casuumay australia dhan baa la iskaala imaaday anig anagoo soddon iyo lix qof ayaa maxay weye nagala casuumay inaan ka qayb galno leadership workshop oo dee sanadkii hal mar baa la qabtaa laakiin waxaa loo qabtaa dadka loo maleeyay inuu maarata u qalmo oo wadanka horumaris u samayn doono marka anig kale waxaa ugu jiray wax muslime alxamdulilah laakiin waxaa dhacday waxyaalahan ka hadalnay aad iyo aad wax umuhiimsanaan ka hadalnay waxaasoo kalea kamid ah marka qof walaalka hadduu wax sameyna waa inaad inaad xoog iyo maaragtay xaal w alla wuxuu kaa doona inaad ku taageerto o dhahdo walaal maxaad ubaahan tahay walaal maxaan inta ka qabana inaad dhahdo waa samayn kartaa samee ya ninka maxaa odayga iyo maamada iyo maxaa weye reerka joogaan anigooda dura waa inu wax sameya ma gabadha in daarta wax inaad samayso ku taageer oo waxaad ku dhahdaa aaba waa samayn kartaa samee wax alla waxa ubaahan tahay ana kula qabanayna marka aada iyo aad in horta taageerka la badiyo maarata laisku faraxsanaado maarata nabadgelyadan laga wada shaqo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali